walaa nisaa min nisaain xataa an yakuna khayra lilmumin yani dumarro dumar iyaynay ku dheeldheelin waxay mudan yihiin dumarkaa lagu dheeldheelayaa inay noqdaan ba qaar ka khayr badan kuwii ku dheeldheelay marka xataa ruuxu inuu iska xukumo inuu ka khayr badan yahay cid kale waxaa dhici karta taa kale uu iska bilayo inuugu noqdo kaasi mid ka khayr badan saas aawadeed waanu iska ilaaliyaa ruuxu xaqiraadda oo cid xaqirayo imisa cid la xaqiray midba inuu cidda la xaqirayaa iyadu mudan tahay ta kale caaqibada waa qarsoon tahay iyo cirib dambeed iyo khaatimada dambe mana garanayo ruuxa wax loogu khatimayo saas aawadee imaam nawowi waxau odhanayaa hadduu ruuxu arko ruux ka da-yar waa in uu is yidhaahdaa ruuxani mar hadduu kaa da-yar yahay waa kaa dembi yar yahay marka isagaa dhici karta inuu kaa fiican yahay adigu maadaama ka cimriga weyn tahay oo ka da-weyn tahay inaad ka dembi badan taa dhici karta sidaa waa inuu malaystaa ruux ka weyn hadduu arkana waa inuu is yidhaahda waa kaa xasanaad badan yahay ruuxan mar hadduu kaa da-weyn yahay waa kaa khayr iyo xasanaad badan yahay waa inuu sidaa malaysta xataa gaal hadduu arka buu odhanayaa shiiku waa inaan is odhan kolleyba naar buu gelaya waayo waxaa dhici karta mar hadduu gaal uu hadda nool yahay gaalkii inuu dib ka islaamaa dhici karta oo dee janno galo waatuu nebigu yuri sala allahu alay wasalam inama alacmaalu bilkhawaatiin dee khaatiradiina ruuxu ma oga waxay noqon doonta wuxuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu muslim kasta muslimka kale xaaraan buu ka yahay dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo sharaftiisu mid walba midba inuu wax yeelo yani xaaraan bay oo dhiiggiisa inuu daadiyo uma banaana xoolihiisa inuu iska qaato ama iskaga tasarufaa biduuni idin uma banaana sharaftiisa inu wax yeelayo ka sheegaa uma banaano asaas yani ashyaa diibada laga soo reebay ama xanta laga soo reebay waa jiraan mustatnayaada lakin waxaa dhici karta de mustatnayaadkii waxaan ahay inayna ku dhacno ayaaba dhacda saas aawadeed waa in allah looga taba keenaa cidda markaa meel lagaga dhacayna ama cirdigiisa wax la yeeleeyey oo xaqdaro lagu yeeleeyeyna waa in laga xalaasho haddii mafsado ka badan laga baqo xalaashigaa laga xalaashanayo waxaa la samaynayaa in waxa weeye xumaantii aad ka sheegi jirtay inaad ka beri yeesho oo meelahaad ka caayi jirtay inaad ka ammaanto ilaahayna u toobad keento isagana markaa wanaag ku lidiya xumaantii aad marka isaga ka sheegto mar saddexaadkana ilahay dambi dhaaf u weydiiso ixsaana samayso waa haddii markaa istixlaalka uu ciddaa odhanaayo iyo waa kuu gafe ee xalaaleeya cafi adoorsadakaba waliba culamada qaarkood waxay shardinayaan marka cafinta la dalbaayo siday nawowiga hore ugu soo aragnay tafsiilka wuxuu ka yidhi waa inuu u sheegaa bay shardinayaan oo waxay tilmaamayaan isticlaalka ijmaaliga ah iska duuduuban inuu sharaftaada ku gafeeyay cafi oo waan ku xantay taas inayna ku fillayn ay shardi tahay wuxuu ka sheegay bitafsiil inuu ugu sheegay dee umurha qaarkoodna waxaa dhici kartaa haddii la sheego inay dhibaato korriyayso saas aawadaa laimu waxay yidhahdeen waa inuu xumaantu ka sheegi jiray wanaag kulliddi ah oo xumaantii ka beri yeelayo meeluu kaga sheegi jiray waa inuu muqaabilkeeda kaga sheega si wuxuu uga reebo aynu ku ka ammaanaa meelihii ilaahayna waa inuu dembi dhaaf weydiistaa ilaahay baryaa u toobad keenaa mar saddexaadkana isaga laftiisi waa inuu xumaan buu u sameeyey waa inuu wanaag u galaa wanaaggaasi waa maxay ilahay buu istikfaar uga baryaya oo odhanaya ilah dembi dhaaf ilah hebel dembigiisa dhaaf ilah u naxariiso si marka ixsaanka iyo wanaaggaasi xumaantii u umaso marka taana sidaas weeya axwaasha mustasnayaadka hore inuga soo hadallaan filaya umuuraha kiibada laga reebo yani waxaa jirta axwaal ama xaalado yani culamadu ay ka istisnoodeen oo markaysagaa kiibadu aynay mamnuuc ahayn oo waxa weeye ruuxda wuxuu leeyahay iin lamana garanaayo ilaa intaa la sheego lama garanaayo ilaa inta la sheegaba la garanaayo markaasaa dabeedna intii la sheegay si loogu garto litacriif baa loo sheegaya dhibi kuma sugna waa laangaran marka ruuxii haddaad tidhaahdo hebel hebel lama garanayo laakiin laangare markaa ta hebel laangare waa la garanaya litacriif adoo uga jeeda inaad sidaad tidhahdaa waa banaanta aad tidhaahdo waa kii laangaraha ahaa waa kii madoobaaya indhaha casaa aad tidhaahdo waa kii cawaraa waa kii indhaha la'aa yani waxa wey waxyaalaha noocaas haddii litacriif looga jeedo oo aan si kale lagu garanayo dhibi kuma sugno waxaa ka mida xaaladaha in loo jeedo tadallum ruux madlamuu sheeganaya oo qaadidii wuxuu u sheegayaa inuu ruuxani dulmiyey hebel hebel ninka la yidhahdaa idulmiye waxa waxaasu iga qaado xaqa noocaasu iga hayaan taas waxa weeye waa u banaanta waxaa ka mid ay culamadu yidhahdeen istiftaar waa fatwo weydiinaya yani aabbahay baa sidaa iyo sidaa sameeyey caynkaa iyo caynkaasu ii galay ana sidaasaan ka doonaayey arrinka noocaasi waxaan xaq u lahaay oo laygala gaadiyey ma yahay mise waxaan xaq u lahay waa banaantii waxaa ka mid a taxdiid yani ruux ayaa waxaa ku sugan oo saaxibu bidca shubah buu u saaxiib yahay saas aawadeed waxaa la arkay arday ku nool noqonaya ruuxii oo doonaya inuu wax ka barto waa ninkaana sidaa wax ka baro waa bidcoole iyaanu ku luminayna iska ilaalin oo ha u tegin oo ka fogow arrinka noocaas waa mashruuc xadiis buu soo wariyeyba waa riwaayadii horuu ka mid yahay dabeedna marka waxa weeye waxaa la yidhi ninkaas waa daciif waa say lxifdi ama waa matruuk in waxa weeye la sheego o la yidhaahdo waxa wey matruuk weeye ama waa daciif weeye يعني هو هو مشروع وحماية للشريعة ودينتي ولا يعلمي تحذير بلوغة شيء أحاديث أن لو كتسوني روح الشقي قبل كفة وضع وانا الروح شريعة كنت فيها او waxaa uu samaynayaa waxyaalo aan bannaanayn baatil buu doonayaa inuu adilada ugu gargaaro oo adiladii taxriifiyo bedelo amaba waa jaahil sharcigii iska burbursanaya in dadka looga digo waa arrin mashruuca waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam إذا له فبئس أخو العشيرة الدلالة لا يدري شنو يكلم حالها بنان أن يكون غيبا غنم فبئس أخو العشيرة هند محيتري إن أبا سفيان رجل شحيح من كيدي بكعب نيسا هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها وعيت أبا سفيان ومن بخيل أه namana siiyo wax lagu filan nabigu kuma inkirin hadalka ay tidhi waa nin bakhayla wuxuu ku yidhi khudi maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf waxaa ka mid a suwarka laga laga istisnoodo ama laga reebo ruux baa wuxuu rabaa shay xumaan oo la samaynaayo in wax laga qabto isaga waxba kama qaban karo lakin dadkii wax ka qaban karaya uu gaadhsiiyey ta noocaas waxay tahay mid waxa weeye mashruuca wey mid bannaan wuxuu ugu sheegayaa ciddaas inay wax ka qabato axwaal caynkaasoo lix ah oo ahlucilmigu sheegeen ee laga istisnooday adiladan laga soo qaatay oo iibada laga reebay oo ay noqonayso ashyaa markaa bannaan ama wax bannaan ah ama wax waajib ah imaam nawowina wuxuu kaga hadlaa riyaad saalixiinka lixda xaaladoodbuna waa tiriyaa waa sheegaa adilada loo daliishanayana wax kamida waa soo arooriya riyaad saalixiin wakadalika adkaarta kitaab اladkaar linawowi wakadalika sharxu muslim intaba waa kaga hadlaa culamo kala badanna waa ka hadlaya القدح في ستة ليس بغيبة متظلم ومعرف ومحذر ولمذهب فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكر لا بيد علم كل ميان لحلة حارضون لا بيد نواشك الحديث السادس والثلاثون حديث كلح الصدنات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام مسلم وحو كسوري أبو هريرة رضي الله عنه إلى رلي أكن نقده عن النبي صلى الله عليه وسلم يد أبو هريرة وكورنا يا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي يريد من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا من نفس ككف ضيديه ama ka suuriya can mu'minin ruux mu'mina kurbatan dhibaato min kurab dunyaa dhibaatooyinka adduunyo ka mid ah ayuu qof muslima uga farajaday ama ka fudaydiyey ama dhibaatadii yani uu ka bi'iyey dhibaatadii waa ka baabi'iyey nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama ilaahay wuxuu ka faydaa ama ka qaadaa dhibaato ka mida dhibaatooyinka maalinta qiyaama tanfiisku waa farajka waa in dhibaatadii cid laga qaado ama laga fudaydiyo marka ruuxa qof muslima ama qof mu'mina dhibaato dhibaatooyinka adduunyada ka mida ka qaada ilaahay wuxuu ka qaadaa dhibaato ka mida dhibaatooyinka maalinta qiyaama ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة waman yasara ku kastoo fudaydiya calaa mucsirin mid waxa weeye dhibaataysan yani u fudaydiya dhibaatadii ka fudaydiya yasara allahu calayhi ilaahay waa u fudaydiya fi dunya walaakhira fi aakhira mucsirku waa mid dhibban sida ruuxaan daynka iska bixin karayn oo kale ee daynna loo haysto waa mucsir waman satara musliman satarahu allahu kii muslima astura oo u xilqariya satarahu allahu fi dunya walaakhira ilahay waa asturaay waa u xilqariya fi aakhiraba wallahu fi cawni alcabdi ma kana alcabdu fi cawni akhiih wallahu ilaahay fii cawni lcabdi wuxuu ku sugan yahay addoonka kaalmadiis maa kaana alcabdu muddada uu addoonku yahay fii cawni akhiihi mid ku sugan kaalmada walaalkii intuu ruuxu walaalkii kaalmaynayo ilaahayna waa kaalmaynaya walaalkiisa muslimka uu kaalmaynayo ilaahayna isaga waa kaalmaynaya waman saraka ku kastoo qaada oo raaca ariiqan waddo waddadaasoo yaltamisu fiihi uu ku doonaayo oo ku raadinaayo cilman cilmi sharci ah sahhala allahu lahu bihi ilaahay wuxuu ugu fudaydiyaa sababta doonista uu cilmiga doonaayo ariiqan waddo ila aljannati jannada ugu qaadayo ama u raacayo waddada jannadu ilahay u sahlaa hadduu waddo qaado isagoo cilmi sharciga raadinaya ilaahay wuxuu ugu fudaydiyaa waddadii uu jannada markaysa markaa ku geli lahaa ayuu sahla wama jtamaca qawmun fii beytin min buyuut illah wama jtamaca ma kulmaan qawmun rag isuma yimaadaan qawm asal ahaan waxaa la yidhahdaa ragga ayaa la yidhahdaa laa yaskar qawmun min qawmin casa an yakunuu khayra minhum wla nisaء min nisaء casى an yakuna khayra minhun marka qawm waa muqaabil nisa qaamaana laga keenay waa min masdari qaama oo waxay noqonaysaa waa kuwa umuuruhu iyaga ku qumaan oo muhimaadka ku kacaaya wama jtamaca ma kulmaan qawmun rag fii beytin guri kuma kulmaan min buyuuti illahi guryaha ilahay ka mid a masaajiddaa loo jeedaa yatluuna kitaab allahi xaal ay akrinayaan kitaabka ilaahay wayatadaarasuunahu baynahum ay kitaabka iska baranayaan oo qaarkoodba qaarka kale udhigayaan oo u sheegayaan ilaa nazalat calayhim asakiina inay xasilooni kusoo degto mooyaane wahashyathum araxma raxmada ay daboosho mooyaane waxafathum almalaa'ika malaa'igtu ay koobaabto mooyaane wadakarahum allahu ilahay uu ku xuso oo ka ag sheego fii man cindahu cidda agtiisa ku sugan oo malaa'igta muqarabiinta ah ayuu ilaahay ka ag sheegaa oo u sheegaa markaysaga wanaagga ay ciddaasi ku sugantay waman baطa'a bihi camalu ku kastoo uu dib u dhigo bihi camaluhu camalkiisuu dib u dhigo lam yusric bihi nasabuh ma soo dedejinaayo nasabkiisu soo dedejin maayo oo bimacnaa darajaadka iyo maqaamka fadliga ku kastoo camalkiisu dib uga dhigo oo gaadhsiin waayo inuu darajo wanaagsan gaadho nasabkiisu sare u qaadi maayo oo darajadaa ma geynayo rawahu muslimu bihada lafdi xadiiskan muslim baa soo wariyey lafdigan baanu ku soo wariyey xadiiskan wuxuu sheegaya fadli badan ama umuuro badan oo fadli ah buu sheegaya xadiiska waa mida wuxuu tilmaamaya xadiisku ruuxa ruux muumina dhibaato ka qaada ilaahay dhibaatooyinka maalinta qiyaame dhibaato ka mida inuu ka qaado marka waxaa laga qaadanaya xadiiska aljaza min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa camalkii uu ruuxu sameeyey waa maxay waa dhibaato cid ka qaadis ama ka fudaydin ilaahayna dhibaato maalinta qiyaame ka qaada marka abaalmarintu noocii camalku ahaa baa lagu abaalmarinaya marka waxaa ku sugan bushaaro laynagu bushaaraynayo in dhibaatada ruux muumina laga qaadaa inay sababayso dhibaatada maalinta qiyaame in ruuxa kale laga qaado liajli illah uga qaadayo hadduu liajli illah uga qaado ilaahayna maalinta qiyaame dhibaato ka qaadaa ruuxa dhibaatooyinka maalinta qiyaamana adduunyada dhibaatooyinkooda o dhan waa ka daranta ruuxa ruux dhibaataysan oo dhibban u fudaydiya waa ruux faqiir oo dayn loo haysto o kale ilaahay waa u fudaydiyaa ishii aakhirada marka xaggii dhibaato ka qaadista ishii aakhiraba lama odhan lakin xaggii daynka marka ruuxa loo fudaydinaayo waxaa la ishii aakhiraba ruuxa loo fudaydiya waxaa markaa ta hore dhibaatada aakhiro loogu gaar yeelay dhibaatada aakhira waxay tahay aad iyo aad mid u weyn maadaamay aad u weyn tahay yani markaa laguma darin wax kale waayo dhibaatooyinka adduunya o dhan wax ka daran yani hal dhibaato dhibaatooyinka aakhira ka mid ruuxa mucsirka ah ee dhibaataysanna in waxa weeye laga fudaydiyo oo dembigii daynkii baan ujeedaa daynkii in waxa weeye laga fudaydiyo waxay tahay mid ama waajibah ama mustaxba yani saas oo haddii daynta cid kale marka waxa weeye ay ku leedahay siduu uga fudaydinaya waxay tahay waa inuu dayntii markaysaa waxaa ka bixiyo oo yidhahdo iskaga bixi ama ciddii waxa weeye ku lahayd oo kale u yidhahdo warniyo ka sug waana sii kala weynti hadduu isagu kule taasina waxay noqonaysaa sunne inuu isagu markaa daynka cid kale ku leedahay uu ka fudaydiyo sunne noqonaysa laakiin isagu tuu ku leeyahay daynku ku leeyahay inuu ka fudaydiyaa waxay noqonaysaa mid waajiba hadduu mucsir mar yahay ilahay waatuu yihi wain kaana duu cusratin fanadiratun ila maysara hadduu yahay ruuxa daynka lagu leeyahay mid mucsir ah aan waxba haysanin oo iska bixin karayn daynkii fanadiratun ila maysara waajibku waxa weeyaan waa in laga sugo ilaa intuu markaa daynka helaayo wax iskaga bixiyo fanadiratun ila maysara waa waajib waan tasadaquu khayrun lakum inaad sadaqadaysataan oo baxsataan baana idin khayr badan waxaa aayaddu kutusinaysaa bay culammadu yidhaahdeen sunno waajib ka fadli badan ama ka khayr badan waayo daynkii inuu ka sugaa mar hadduu ruuxani mucsir yahay waa waajib inuu kaba dhaafo uu yidhaahdo waa ka cafiyeyna waa sunne waana sunne waajib ka khayr badan yani saas w waman satara muslima satarahu allahu fi dunya walaakhira ruuxa ruux muslima u xilqariya ilahay fi aakhiraba waa asturaa oo u xilqariya markasta maxmuud ma aha ma fiicna in qof muslima loo xilqariya culamadu waxay yidhaahdeen xaaladda markaa ay fiican tahay waa marka mafsado ayna ka dhalanayso laakiin xilqarinta haddii mafsada ka dhalanaysa iyo dhibaato in loo xilqariyo maaha oo ruuxii hadduu yahay markaa ruux wanaag lagu yaqaano laakiin mar bay ka xumaatayoo uu dembaabay dembigiina wuxuu ku daa'imay maaha dembigiisaas in loo qariyo o loo xilqariyaa waxay tahay mid maxmuud ah waana tafadul ku sugan yahay laakiin hadduu ruuxu yahay ruux caadaystay xumaanta iyo fasaadka xaalka caynkaasa haddii loo xilqariyo xumaanta sidiibuu usii wadayaa marka fasaad baa ka dhalanaya kaasoo kale in loo xilqariya ma aha bay culamadu yidhahdeen shuraaxda xadiiskuna waa caddaynaysa in loo xilqariyo kaas maaha bay yidhahdeen ruux baa doonaya inuu fasaad markaa sameeyo oo wax kharibo yani xaalka caynkaas oo kale ah oo uu doonayo cid xaqdarro ku laayo in loo xilqariya markaysa wa ma aha markaysa mid maxmuud ah ma fiicna waayo dhibtiisa la caddeeya laga diga si looga taxadaro imaam nawowi wuxuu odhanayaa saddexdan qaybood ba waxaa ku sugan bishaaro laynagu bishaaraynayo ruuxa acmaashan ilaahay dartii u sameeyaa in khaatimadiisu wanaagsanaanayso laynagu bishaaraynayo oo marka la yidhi man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurab yawmi alqiyaama yani maalinta qiyaama kurbo laga faydaya hadduu qof muslima kurbo adduunyada ka faydo oo ilahay dartii yani uga faydo marka waktiga kurbada laga faydayaana waa inay khaatimadiisu wanaagsanaato islaamnimo ku dhinto yani saas wey marka waxaa ku sugan bushaaro loogu bushaaraynayo ruuxa camalkaa u sameeya liajli illaah in khaatimadiisu uu wanaagsanaanayso in loogu bushaaraynayo waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya walaakira kullu dalika waxaa u sharti ah liajli illahi inuu sameeyey waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakira marka macnahaasu markaa waa tilmaamaya oo wuxuu odhanaya wa fi lxadiidi sirun aakharu maktuumun yadharu biariiqi luzumi biariiqi laazimi lilmalzuumi wadalika ana fiihi wacdan biikhbaari الsaadiqi ana man nafasa kurbata man nafasa alkurbata can ilmuslimi yukhtamu lahu bikhayri wayamuutu cala islam liana alkafira laa yurxamu fi laakhirati ولا ينفس عنه من كربه شيء ففي الحديث إشارة إلى بشارة تضمنتها العبارة الواردة عن صاحب الأمارة عن فريد عن صاحب الأمانة إن كان عن صاحب الأمانة إن كان فبهذا الوعد العظيم فليثق الواثقون لمثل هذا فليعمل العاملون فأفضل العمل تنفيس الكرب مركا على كل حال فشارة ونأقسم بحديث مركشة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه روحا إلى هيوا كالمينيا أنت أدونك الروح كالمينيا ولأجل الله كالمينيا شرطا مركا الجزاء من جنس العمل ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة wad aada oo cilmi ku raadinaya cilmigaa waxaa loo jeeda cilmi sharci laakiin culumta dunyawiga loogama jeedo waayo fadiiladan waxay usoo aroortay cilmiga sharcigaabay usoo aroortay sahla allahu lahu bihi ariiqan ila janna ilahay wado wadada jannada ayuu ilahay u sahlaa oo u fudaydiya wama ijtamaca qawm fi bayti min buyuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ila naزlat calayhim asakiina waxaa kaloo nabigu sheegaya sal allahu alay wasalam yani dadku hadday kulmaan oo ururaan oo isugu yimaadaan masjid masaajidda ilaahay ka mid ah iyaga oo kitaabka ilaahay akrinaaya oo qur'aanka akrinaya oo kitaabkii isu sheegaya o iska baranaya qaarkoodba qaarka kale u sheegayaan waxaa kusoo degtaa naxariis xasiloonaa kusoo degtaa oo quluubtooda xasilooni ayaa ku soo degtay raxmadina waa dabooshaan malaa'igina waa koobaabtaa waxafathum almalaa'ika ilaahayna wuxuu ka ammaanaa malaa'igta ayuu u ammaanaa oo u sheegaa wanaagga iyo khayrka ciddaasi ay ku sugantay marka waa fadila cadiima waa fadli weyn fadligaana waxaa loo sheegay in waxa weeye cid kitaabka ilaahay akrinaysa oo jamaca oo qaarkood inay akriyaan kuwa kalena dhegaysanayaan baa soo gelaysa oo weliba markaa masjid gudihiina ku samaynaya ilaahay afar fadiilo ayuu markaas siiyaa waa midda koowaadee qalbigooda xasilooni kusoo degtaa waa midda labaadee naxariis baa koobaabta oo daboosha waa midda saddexaadee malaa'igta ayaa markaa isku geedaanto isku wareejisa waa midda afraadee ilaahay malaa'igtu u ammaanaa wadakarahum allahu fi man cindah waa fadli aad iyo aad u weyn ama waa fadiil caiima weeyaan kitaabka ilaahay in madaarisa lagu sameeyey ee tadaarus masjid masaajidda ilahay ka mida iyadoo jamc lagu lagu sameeyo taas baa xadiisku uu ku tusinaya marka fadiilo weyn ayaa markaa ku sugan وذكرهم الله في من عنده واتوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث الله كسوري ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم kii markaa waxay jamaciga aad xusaa ama jamac isagoo ku sugan ixusaba ilaahay yidhi waxaan markaa ka sheegaa jamac ka khayr badan jamacaasaan markaysa markaa yani ka sheegaa oo ka xusaa wanaagga ciddaas tadkuruunii adkurkum baa ilahay yidhi aljaza min jinsi alcamal ixusa waa idin xusayaa yani haddaa ixustaan waa idin xusayaa baa ilaha yidhi marka ka jamciga ag xusa ana jamc baa ka ag xusaa baa ilah yidhi marka jamcaas laga ag xusaya waa malaa'igta waliba jamc ka khayr badan wadakarahum allahu fi man cindah marka tadaaruska cala kulli xaal waxay culamadu yidhahdeen waxaa soo gelaysaa qur'aankii in qaarna akhriyaan qaarna dhegaystaan yani taas iyadaaba markaysa markaa soo gelaysa waman baطaa bihi camalu lam yusric bihi nasabu ku kastoo camalkiisu dib u dhigaanoo nasabkiisu ma soo dedejinayo oo ruuxani waa nasiib oo nasab wanaagsan buu leeyahaye darajaad wanaagsan hala geliyo lama odhanaayo waxaa laga qaadanayaa in jannada iyo darajaadka wanaagsan lagu galo yani camal yani taasaa laga qaadanaya masalada hore aynu sheegnay oo ku saabsan waxa weeye in satriga qofka xumaantiisa la asturaa xaaladaha qaarkood inay markaa fiicnayd ay laazim noqonayso waqtiyada qaarkood in waxa weeye marka aan la asturin oo loo xilqarin yani shuraaxda xadii xadiidka qaarkood waa sheegaya sida sheekh alcalaama maxamed ibn saalix alcuthaymiin washeekh alcalaama cabdimuxsin alcabaad saas yadaa waa sheegaya oo waxa uu yihi marka ibn cuthaymiin walakina asatra laa yakunu maxmuuda ila ida kana fihi maslaxa walam yatadaman mafsada asuraadu ma noqonayso mid wanaagsan mooyaane maray ku sugan tahay maslaxo aanu mafsadana koobsanin maslaxana ay ku sugan tahay mafsadana aynay ku dhex jirin markaasuu markaa noqonayaa mid wanaagsan haddii kale aanu maslaxo koobsan ama mafsada ku jirto iyo dhibaato oo dhibaato ka dhalanayso dee ma banaana famatala almujrimu ida ajrama la nasturu calayh ruuxa mujrimkaee gabood falay markuu ijraamkii iyo gaboodfalkii sameeyo uma xirqarinayno ida kaana macruufan bishari walfasaad hadduu yahay mid ku caana sharka iyo fasaadka uu ku cana fasaadka walakina arajula aladi yakunu mustaqiman fi ahirihi uma facala ma laa yaxilu fahuna qad yakunu satru maطluba ruux laakiin daahirkiisa wanaagsanaa oo dabeed waxaan banaanayn mar sameeyey wuxuu noqon karaa markaa kaas oo kale in la asturaa oo loo xilqariyaa mid markaa wanaagsan marka almuhim yani xaalaadka qaarkooda ayayna markaa fiicnayn yani satriga ama asturaada dadkuna waxay ku kala mudan yihiin waa taqwada iyo cabsida ina akramakum cinda allahi atqaakum baa ilahay yidhi ka idinku sharafta badan ilahay agtiisa waa ka idinku cabsida badan waxaan ila tambihinayaa waxaa jiray xadiis bacd alikhwa alfudala ay tuseen oo ku saabsan marka aayad loo soo qaado dariishad ama istishaad la daliishanaayo acuudu billahi min ashaytaan arajiim in laga hormariyey waana xadiis yani tabarani uu soo wariyey iyo kayrkiiba oo ibn abi xaatim iyo xaakim iyo ay soo wariyeen laakiin riwaayada markaysaga tilmaamaysa acuudu billahi min ashaytaan arajiim inuu nebigu yimi inuu inuu nebigu yidhi waxaa la gaar noqday tabarani baa la gaar noqday ibnu kasiirkuna waxaa ku soo arooriyaa fi awali suurati alxijri ayuu ku keenay marka xadiiska caynkaas ah waxaa sanadkiisa ku jira khaalid ibnu naafic ayaa ku jira ninkaasina waa nin daciif ah waa nin daciif ah oo culamada qaarkood waa daciifiye baran imaam abu dawud isagu wuxuu yidhi waa matruuk inkastoo dahabi ka daba tegay oo uu yidhi markaysaa ninkani tarki ma mutaysanin waayo marka rag a'ima ah oo musadad iyo axmed ibnu xambal iyo ay ka mid yihiin baa wax ka warin jiray marka waa daciif caadiya culamada qaarkoodna xadiiska inay quweeyeen waa dhacday laakiin waxay ku quweeyeen waa min baabi ataqwi bishawaahid shawaahidda kale uu leeyahay xadiiskuna kuma sugna ziyaadada caynkaasi kuma sugna ziyaadadaasi kuma jirto bale masaadirta markaysa waxaa soo warisay yani markaysaa khaalid ibnu naafic laftiisa ka warisay oo ibn abi xaatim sida ibnu kasiir kuba sheegayo ziyaadasi kuma jirto wakadalika xaakim mustadragiisa xadiiska waa soo wariyey ziyaadadaasina kuma jirto xadiiska kale lagu quweynayo culamada qaar ay ku quweeyeenna yani ziyadadaasi kuma jirto marka ziyadadaas waxay tahay ziyaada munkara axaadiista sheegaysa nebigu sal allahu alay wasalam aayaadka uu istishaadayo inaanu ka hormarin jirin isticaado aanu ka hormarin jirin waa xadiis mutawaatira axaadiis fara badan bay kusoo arortay waa axaadiis xaddu tawaatur gaadhay oo saxaabo fara badan laga soo wariyey oo saxiixaynka iyo qayrkoodba ku sugan ahlucilmiga qaarkoodna mas'alada waa ka soo naqlinay oo in xaalka caynkaas ay laga hormariyaa aynay cumuumka markaysaga aayadda gelayn faida qara'ta alqur'aana fastacid billah waayo hadday cumuumkaas ay ka mid tahay xaaladda istishaadka ama daliishadka cid ku hor cid ku camal fasha nebiga sala allahu alayh wasalam baa ugu mudnaan lahaa waayo wuxuu ahaa khayr kasta mid u dheereeya ayuu ahaa marka fi hada alishaara ayaa markaysa marka waxaa ku sugan tanbiihun mas'aladaas aan sii tanbiihinayo waana sidii hore aynu sheegnay xadiiskaasina masalada ma ishkaal gelinaayo waayo ziyadadaas ma asixin والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث السابع والثلاثون أي من أحاديث الأربعين أربعين كأحاديث سوى حكم هذا الحديث السابع والثلاثون حديث كتضبئي صدنا عن ابن عباس imaam albukhaari iyo imaam muslim waxay soo wariyeen can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaas ay ka soo wariyeen can rasuuli lahi sala allahu alay wasalam isaguna rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam uu ka soo wariyey fii ma yarwiih kii uu ka soo warinaayey rasuulku sala allahu alayh wasalam can rabbihi can rabbihi tabaaraka wa tacaala rabbigii uu ka soo warinaayey fiima ay fi ladii kii uu ka soo wariyey ayuu ibnu cabbaas rasuulka ka wariyey فيma ay fi اladi kii yarwihi uu ka warinaayey nebigu salى الlahu عalيه wasalam hi xadiidka maagaas can rabbihi rabbigii uu ka warinaayey tabaaraka wa tacaalى tabaaraka ilahay baa khayrkiisu batay wa tacaalى ilahay baa koreeya qaala inuu yihi إn اllaha kataba اlxasanaaت والسayiئaaت in allaha ilaahay kataba alxasanaati wuxuu qoray wanaagyaalka khayraadku qoray wasayi'aati dembiyadana waa qoray khayraadka oo waxa ajarka laga helayo ilahay waa qora dembiyadana waa qora uma bayana dalika intaa dabeedna waa caddeeyey faman hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kamila faman hama ku kastoo ku hamiya bixasanatin wanaag ku hamiya falam yacmalhaa aan wanaaggaas samaynin katabaha allahu ilaahay wuxuu u qoraa cindahu agtiisa ugu qoraa xasanatan xasano iyo ajar kaamilatan dhammaystiran hal xasano dhammaystiran oo kaamila loo qoraa oo ilahay u qoraa wain hama biha hadduu ku hamiyo xasanada shaygaa khayrka ah ayuu ku hamiyey facamilahaa dabeedna waa sameeyey katabaha allahu cindahu cashra xasanaatin ilaahay wuxuu agtiisa ugu qoraa toban xasano cashra iyo cashara waa laba wejiyo labadoo bannaan ilaa sabci miati dacfin ilaa toddoba boqol oo labanlaab laga gaadho ayuu qoraa ilaa adcaafin labanlaabiyo laga gaadho kaiiratin fara badan wain hama bisayi'atin hadduu ruuxu ku hamiyo bisayi'atin xumaan dembi buu ku hamiyey falam yacmalhaa dembigaa ma samayn katabaha allahu ilahay wuxuu u qoraa katabaha allahu ilahay sayi'ada ama dembigaas wuxuu ugu qoraa sababteeda yani hamiga uu ku hamiyey cindahu agtiisa xasanatan xasan uu ugu qoraa xasanadaasoo kaamilatan dhammaystiran duusyaashay dembiga samee ow dabeedna markaa dembiga iska daayo liajli illahi isaga daayo ilahay ajar buu ugu qoraa wain hama biha hadduu ku hamiyo shay dembi ah oo facamilahaa dembigii uu sameeyo katabaha allahu ilaahay wuxuu u qoraa sayi'atan hal dembi oo waaxidatan keliya rawahu bukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari wa muslimun iyo muslim baa soo wariyey fii صaxiixayhima waxay ku soo wariyeen labadooda kitaabee صaxiixa ah bi hadihi اlxuruuf xuruufta iyo kelimaadkaasayna ku soo wariyeen xadiiskani waa xadiis اlqudsi axaadiista xadiis اlqudsiga la yidhaahdaana huwa axaadiis uu nebigu salى اllahu alayh wasalam uu ilaahay ka warinayo siiqada markaa lagu keenaana waa in ama la yidhaahdo can rasuuli lahi sal اllahu alayه wasalam fima yarwihi can rabbih ama fima rawahu can rabbih wakadalika hadduu yidhaahdo nebigu sal اllahu alayه wasalam qaala allahu kada wakada si sariixa uu isaga yidhaahdo ilaahay saa iyo saasuu yidhi iyaduna waa xadiis qudsi marka axaadiis اlqudsiya sidaa weeye horaynu usoo aragnay xadiiskii abi dar xadiisu abi dar oo yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tظaalamu ayaynu ku soo sharxaan ee tobanka goor ku celinayo ya ibaadi ya ibaadi ya cibaadi cashra maraat xadiiskaa markaynu maraynay ayaynu markaa soo sharaxnay axaadiis اlqudsiya iyo axaadiis اnabawiya waxay u kala duwan yihiin iyo xadiis qudsigii lafdigiis iyo macnihiisu ama xagga ilaahay uu ka ahaaday mise macnihiis oo keliya ka ahaaday khilaafka ahlu cilmigu taa isu khilaafsan yihiinna waa sharxna hadda kuma laabmi mayno ku laabmi mayno hadda xadiisku wuxuu sheegayaa ilaahay inuu yidhi in allaha kataba alxasanaati wasayi'aat ilaahay khayraadka iyo ajaradana waa qoray dembiyadana waa qoray qoraalka waxaa soo gelaya culamada qaar waxay ku fasireen waa qoraalkii horreeyey oo looxul maxfuudka uu ku qoray أwl ma khalaqa allah اlqalm uma qaala lahu اktub qaala ma aktubu qaala اktub ma huwa ka'inu ila ywmi اlqiyaama bacdu ahli cilmi qoraalka la sheegaya waxay yidhaahdeen waa qoraalka laxulmaxfuudka hore loogu qoray bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen waa qoraalada ka dambeeya ayaa laga tilmaamay ismana diidayso labadu waa soo gudageliya ilaahay xasanaadka iyo sayi'aadka mid walba waa qoray uma bayana dalik intaa dabeedna waa caddeeyey oo waxa xasanada ajarka laga helaayo iyo waxa markaa sayi-ada ee xun ee dembiga laysaga qorayo mid walba ilahay waa waa caddeeyey waxaana caddaynaya kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga sal allahu aleyh wasalam labadu waa caddaynaya qur'aanku allah ku caddeeyey rasuulkuna sal allahu aleyh wasalam sunnadiisu kusii caddeeyey faman hama bxasanaة falam yacmalha katabaha allah cindahu xasanaة kamila waxaa laynoo sheegayaa ruuxu hadduu markaa shay xasano oo wanaagsan uu ku hamiyo oo aanu samaynin in looga qoraayo markaysaga ajar hal xasana looga qoray hamiga waxaa loo isticmaala laba macno ataradud can lficli maca tarjiix alficli waa loo isticmaala ficil la ysku hayo ma samaysaa mise waa iska daysaa laakiin ruux uu u badinaayo inuu sameeyo taa hami waa la yidhahdaa macno labaadna hamiga waa loo isticmaala macnaha labaad ee loo isticmaala waxay tahay waa niyada ama iraadada wax la doonay la casmiyo lafteedana hami waa la yidhahdaa meelo badan oo ay qur-aanka ku soo aroortayna ama meelo mutacadida oo ay qur-aanka ku soo aroortayna waxay culamadu ku fasireen in hamiga iraadada lagu jiro wahamuu bima lam yanaalu waxaa looga jeeda way casmiyeen waa niyeeyeen taradudkana waa loo isticmaalay qur-aanka oo aayaddan suurat yusuf walaqad hamat bihi wahama biha lawla an ra'aa burhana rabbih waxay ahlucilmiga qaarkood ku fasireen in nebi yuusufna waxay ahayd waktigaasi markii horay ahayde in hami ka dhacay hamigaasna waxaa looga jeeday haddii hamiga la isbaatiyo waxaa looga jeeday yani markaa xadiiu nafs oo in khawaatir nafta ku soo dhacday inay tahay baa laga tilmaamay laakiin ma casminin marnaba inuu xumaan sameeyo nebi yuusuf culamaduna tafsiirka aayadda waxay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaya yuusuf waa hamiyey laakiin hamigiisu wuxuu ahaa hamu khataraat hamiga gabadhuna wuxuu ahaa hamu israar waana sida imaam axmed ibnu xambal raximah llah u yidhi shataana bayna alhamayn labada hamiye aayadda lagu wada sheegay walaqad hamat bihi wahama biha labadu kala tagan waayo hamiga yuusuf waxa uu ahaa hamu khataraat khawaatir qalbiga ku soo dhacday oo dabadna ka baxday hamiga gabadhuna wuxuu ahaa go-aan ay goosatay xumaanta inay samayso khawaatirta ruuxa ku soo dhacda qalbigiisa ee ka baxdaana looma qabanaayo waatuu rasuul lahi muxamed sal allahu alayh wasalam uu yidhi isagoo khusuuska ummaddiisa markii ka hadlaaya xadiidka صaxiixaynka in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha ma lam tatakalam bihi aw tacmal ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay waxay nafteedu ugu sheekayso ilaahay ummaddeeda waa u dhaafo waa ka cafiyey inta aynay ku hadlin ama samaynin ilaahay waa ka dhaafo ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan in nebi yuusuf wax hami la yidhahdo aanu ka dhicin oo waxay yidhahdeen walaqad hamat bihi waxaa loo jeedaa gabadha ayaa hamiday bimacnaa niyaysay oo go'aansatay xumaanta wahama biha lawlaa an ra'aa burhaana rabbih waxaa looga jeedaa ay lawlaa an ra'aa burhaana rabbihi lahama biha haddaynay jiri lahayn nebi yuusuf inuu burhaankii ilaahay arkay haddaynay jiri lahayn waa ku hamin lahaa laakiin waxa u diiday inuu ku hamiyo burhaankii ilaahay buu arkay taas baa ka manciday calaa kulli xaal labada qowl ee ahlucilmigu raximahum ullah ay ku fasireen aayadda midnaba uguma jiro wax lagu dhaleecaya yuusuf waxaynu mawduc shaahid uga jeednaa imaam axmed ibnu xambal markuu leeyahay labada hami waa kala tegan yihiin waa hamu khataraat iyo hamu israar oo midna waa casmi midna waa khawaatir waxaynu tilmaamanaa labada macnaba in loo isticmaalo haddaba bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen xadiidkan hamiga uu sheegayo inuu yahay kaa taradudka ah e aan go-aankiiyo niyad ahayn bacdu ahlicilmina waxay ku fasireen in looga jeedo niyada lafteeda waxaana ka mid a alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llah oo waxaa odhanaya faman hama bixasanatin falam yacmal biha katabaha allahu cindahu xasanatan kamila alhamu yacni iraada hamiga xadiidkan waxa uga jeedaa niyada ama doonista ayuu uga jeedaa marka faman hama bixasanatin ay araada bixasana looga jeeda almuhim ruuxu hadduu markaa xasano doono ama ku hamiyo oo shaygaa khayrkee uu ku hamiyey ama doonay aanu samaynin hal ajar oo dhammaystiran baa loo qoraa hadduu shaygii khayrkaa intuu ku hamiyo oo doono haddana uu sameeyo waa doono waa niyey haddana waa sameeyey waxaa loo qora ugu yaraan toban xasano ilaa toddoba boqoloo xasano in loo qoraana waa dhacdaa oo toddoba boqoloo goor loo labanlaabo labanlaabyo toddobada boqol ka badan in loo labanlaabana yada lafteeduna waa dhacdaa taasi waa fadlullah waa ilaahay galladiisa iyo nicmadiisa iyo ixsaankiisa ruuxii xasano keliyu leeyimi xasanadii baa waxaa loo labanlaabay toban goor ama waxaa loo laban laabay toddoba boqoloo gool ama waxaa loo laban laabay intaa wax ka badan shayga khayrkee la sameeyo wax la labanlaabo waxaa ugu yar toban goor in loo labanlaabo sayi-aadkiiyo dunuubtana laba labanlaabo xagga markaa cadadkiiyo tirada laakiin xasanaadka waa la laban laabaa من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها kukastoo wanaag sameeya waxaa u sugnaaday toban xasana oo la mida ayaa u sugnaaday yani toban goor baa loo laba laabaya kii shay dembiya la yimaadana waxaa loo qoraa yani markaa dembi keliya loo qora dembi keliya ayaa loo qora ruuxan hadda waxaa laysu eegayaa aakhiro oo laysu miisaamayaa xasanaadkiisa iyo sayiaadkiisa xasanaadkii iyo khayraadkii sidaa loo labanlaabayey iyo sayiaadkii aan xagga tirada laga labanlaabaynin ayaa laysu miisaamaya markaasaa laynoo sheegay ka xasanaadkiisa iyo khayraadkiisu miisaan bataa inuu liibaanayo kii markaa sayiaadkiisa iyo dembiyadiisu ay miisaan bataana inuu halaagsamayo saas aawoodee ahlucilmigu waxay odhan jireen man halabat casharaatuhu axaadahu faqad faaz ruuxa ay ka haalib noqoto oo ka miisaan badato toban tobankiisu midhmidhkiisa ay ka markaa miisaan badato kaasi waa liibaanay waman halabat aaxaaduhu casharaatihi faqad halak ka midhmidhkiisu ka haalib noqdo oo ka miisaan bato toban tobankiisana kaasina waa halaagsamay maxaa looga jeedaa toban tobankiisa waa xasanaadkaa loo jeeda waa khayraadka axaadana waxaa loo jeedaa sayiaadka ama dembiyada loo jeeda waayo dembiyadu waa axaad qofka dembi sameeya hal dembi un baa loo qoray qofka xasana sameeya wax loo labalaabo toonba u yar toddoba boqoloo goorna dadka qaar baa loo labalaabaa waan laynoo sheegay bacdu acmaal oo toddoba boqoloo goor la labanlaabay xadiiskana waa tilmaa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء على نoo sheegay kuwa xoolahooda jihaadka ku bixinaya in uu ka dhigan yahay waxa ay baxsan yani xabad yani markaa badar ah ama wax la mid ah hal mid oo inta la aasay markaysagaa soo baxday dabeedna toddoba xaboo sabuula bixisay midhkii kaste ee sabuulina boqol xabi ay ku yaalleen toddoba lagu dhuftay boqol waxay noqonayaan sabca fii mia yusaawi sabca mia toddoba lagu dhuftay boqol waxay noqonayaan u dhigmaan toddoba boqol marka xabaddaa yar ee badarka ah ama hadhuurhka ama masagada ama wax la midka waxay dhashay toddoba boqol oo xabo saas oo kale ayaa ruuxa xoolihiisa jihaadka ku bixiyana toddoba boqol oo goor loo labanlaabaya ka badan toddoba boqol in la labanlaabaa ma dhacdaa ha xadiidku waa sheegay ilaa adcaafin kaiira aayadduna waa sheegtay wallahu yudaaifu liman yashaa wallahu yudaaifu liman yashaa maxay tilmaamaysaa yani mudaacafo iyo labanlaabiyo toddoba boqol oo goor ka badan cidduu doono ilahay waa u labanlaabaa macnahaasaa laga tilmaamaya وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة haduu ruuxu dembi marka uu ku hamiyo bimacnaa uu doono waanu dembigii samayn wuxuu ilaahay u qoraa xasano dhammaystira waxaa looga jeedaa waa ruuxu dembigii intuu doonay inuu sameeyo ayuu dabeedna dembigii liajli illah buu isaga daayay baqasho uu ilaahay ka baqanaayo aawadeed buu uga tegay ruuxa caynkaas ah wax camala oo ka dhacay oo uu dembigii isku dayay ma jiro liajli illahna waa uga tegay kaasi wuxuu noqonayaa in markaa loo qoro xasano dhammaystiran laakiin dembigii hadduu ku hamiyo oo markuu dembigii ku hamiyey buu dabeedna iska daayey iskumana dayin asbaabtii iyo muxaawalana lama iman wuxuu isaga daayana liajli illah maaha xaalka caynkaas ajar iyo dembi midna loogu qori maayo hadduu laakiin dembigii intuu ku hamiyey oo doonay uu isku dayey oo dee dembigi u suuro geli waayey cajzi uu awoodi kari waaye dembigii ayuu uga tegay